alxamdulilaahi rabilcaalamiin ashhadu an laa ilaaha illa allah waxdahu laa shariika lah وashhadu ana muxamada cabduh warasuuluh allahuma salli calaa muxamedi wcala aali muxamedin kamaa sallayta calaa ibraahim wcala aali ibraahim inaka xamiidu majiid allahuma baarik calaa muxamedi wcala aali muxamedin kamaa baarakta calaa ibraahim wcala aali ibraahim inaka xamiidu majiid insha allahu waxaa la geli doonaa haddii ala yidhaha kitaabkii oo minhaaj kolley markii horeyso aan meeshaan majliska soo fariisanayey talagalkaygu wuxuu ahaa xooga ardaah oo meesha daarta xadiidka wax ka dhigan laba majlisoo horena waa la galay labadaas majlisna maqsuudkaygu wuxuu ahaa in kitaabka minhaajka in la qoro maxaa keenay iyo ahmiyaddiisu maxay tahay ilaa kitaabo badan baa qornaa hortiisa marka maxaa keenay imaam nawowina raximahullaahu muxuu madhabta ku soo kordhiyey haddii marka mawduuciis bedelo ay noqotay dad kale oo aan daarta ku jirin inay yimaadaan waxaan is leeyahay bal haba aan soo gaabshay amaan dib ugu laabtaa amaan dib ugu laabtaa bal labadii majlis hadalkoodii oo gaaban hadda madhabka waxay ka soo bilaabatay imaam shaafici raximahullah imaam shaafici cilmiga fiqhiga iyo cilmiyaal badanba wuxuu ku soo kordhiyey wax oo cilmi muhiim uu ku soo kordhiyey isagoo hadda waxaa la ogyaha markuu noolaa wuxuu ahaa qarnigii labaad nuskiisii dambe boqol iyo konton buu ku dhashay laba boqol iyo afarna waa ku dhintay culummo badan baa joogtay haddana maca daalika waxaa loo aqoonsaday naasiru sunna shaafici sababtu maxay ahayd imaam shaafici raximahullaahu yaraantii wuxuu ku koray oo barashada ka bilaabay maka oo ay joogeen culummo ajillah muxadisiin iyo fuqahaaba ah muxadisiintii waxaa meesha ugu dheeraa ugu magac dheeraa sufyaan ibnu cuyeyna oo muxadis oo faqiih fuqahadana waxaa joogay fuqaha badan laakiin muslim ibnu khaalid izinji ayaa joogay labadaas sheekh ayuu labadoodiiba wax weyn ka qaatay culummadii kaleo magaalada joogtana ma dhaafo laakiin mar walba waxaa jira asal ayaa jira xadiidkii oo sufyaan ibnu cuyeyna iyo sufyaan sufyaan ibnu cuyeyna iyo fikhigii labadaba waa qaatay meeshaa markii uu joogo waa himo dheeraa wuxuu yidhi intaan ha ku gaabsan magaaladaadii bal wixii yaallay waa aragtee madiinu aad madiinana wuxuu ugu tegay imaamkii madiina alimaam maalik raximahullah adduunyadoo dhan maalik lagu soo tashanaayo meel walba maalik waa laasimay ilaa uu ka dhintay waa muddo dheernaa maalig laazimiddaas uu laazimay asaga kaliya kuma gaabsane culummadii madiine joogtay sheekh walba oo hayaba waa u tegey meeshaas isagoo xambaarsan fikhigii iyo xadiidkii xijaaz ayuu wuxuu aaday yaman markii maalig dhintay xoogaa acmaal buu ka qabtay oo maamul magac dheer buu ka helay oo magaciisii waa faafay cadaaladdiisii wuxuu meeshaa ka sameeyey hamigiisuna asaga waxaa weye waa cilmi oo culummadii meesha joogtay ayuu mar walba la kulmahayaayo wax ka qaadana isagoo meesha ay joogto ayaa waxaa la yidhi niman waxaa jira dowladda ku kacsanoo ninkaasina waa ka mid maxamed ibnu idriis markaas asagii raggii bal soo qabta markaas caasimaddii ah waxaa ah baqdaad khaliifkiyaa loo geeyey markii loo geeyey raggii kale waa la dhammeeyey madaxaa laga wada gura asaga wuxuu yidhi war waxaan aniga la sheegayo shaqadayba maahan anugu shaqadaydu dowlad iyo suldo raadis iyo waxaas anugu shaqadayda maahane shaqadaydu aniga cilmi wey waxaa aada u kaalmeeyey alimaam maxamed ibnu xasan ashaybaani oo qaadigii ahaa oo meesha fadhiyey wuxuu yidhi ninkaa runtiisu weeye shaqadiisu waa cilmi waxaa laga yaabaa isaguna inuu ka soo bartay madiinuu saddex sannadood joogo imaam maalig uu wax ka dhiganahayey marka inuu waagaa meeshaa ku soo bartay ama gadaalba inuu soo gaaray ee codkiisu meeshaasaa rabbiga subxaana wa tacaala dilkii uga fakiyey masale kaloo muhiimana rabbiga uga fakiyo suldada hadduu kusii jiri lahaa maamulka ku jiri lahaa faa'iidadu keenay ma keene dhinacaas wax ka wanaajiyo laakiin dhinac cilmiga faa'iidadu ka keenay kama keene xoog baa meesha lagu geeyey mar allaale markii meeshii la geeyey wuxuu arkay culummadii uu arki jiro xadiidka iyo aaaarta iyo akhrinaysay ma ahan culummo kalo ayaguna istimbaadka iyo arrimaha noocaasi ku xoog badan raggaasuu u fadhiistay maxamed ibnu xasan ashaybaani meeshaas marka wuxuu helay cilmigii oo la odhan jiray cilmi ra'yi oo qiyaasaadka iyo waxyaalaha noocaasu ku saabsanaa iyo cilmigii aharka oo axaadiidta iyo aqwaasha saxaabada iyo ku saabsanaa labadoodii markii uu isla helay ayuu wuxuu isfiirshay bal qolo kastaba manhajkeedii dib ugu laabtay qolo kastaba waxaa uga soo baxday inay meesha wax ka nusqaansan yihiin muxadisiintana waxbaa ka nusqaansano laba qaybood weeyo qaybi waxay isku tacallujisaa inay xadiidka lafdigiisii iyo sanadkiisii xafidaan waa masale aada loogu baahan yahay si aan sunnadii nebiga u dhumin laakiin fiqiba firaaqa uma hayaan qolo kalena fiqigii iyo xadiidkii waa isku dareen laakiin weli waxbaa hortaagan oo dhinacii fiqigii ah isaga marka wixii uu dhex galay qoladan oo qiyaasta iyo aaaarta ee qiyaasta iyo waxyaalahaas ku saabnay qiyaastii uu daabit u deji sunnadii iyo qur-aankiina sidii loo istikhdaamahayey ayuu xoogaa babayaanay meeshaas marka waxaa loo aqoonsaday naasiru sunna ayaa loo aqoonsado culummadii sunnada indhahay kala qaadeen awal markii qoladan ahlu ra'yiga ay la murmaan culays baa ka hor imaanahayay laakiin hadda wixii bay fahmeen meeshaas marka ciraaq uu joogay muddo waa laabtoo maku aaday maka markuu tegey marka wuxuu isku dayahayaa balla in uu qawaacid uu dejiyo oo ninkii damca inuu wax istimbaado uu laabto waxa gadaal usuulu fiqhiga lagu magacaabo marka shaafici markuu qabo ciddaasa dee magaalada maka waxaa xaj baa loo imaanaya meel walbaa laga imaanaya waagaasna waxaa la yaqaanaa ninkii meel fadhiyaba waa la dhegaysanaya masaa'il baa lagala doodaya munaadaraad munaadaraadku sidayadaan oo kaleo labadii nin wax isku qabata mid walba midka kale ka xanaaqayo maahane cilmi baa la raadinaya dadku cilmi ayay raadinahayeen munaadaraadkaasuu galay munaadaraadkii markii uu galay oo la arkay meel walba magaciisaa loo qaada waagii hore masala la isku hayay masale hebel laakiin hadda asaga qawaacid buu ka hadlaaya kuliyaad waxaan awal la aqoon jirin culummada maskaxda wax waa ugu jireen laakiin wax nadaamsan oo isku toosan oo ninkii damca inuu akriyo uu akrin karo lama arag marka waxyaalahana lagu arkay magaciisa meel walbaa loo qaado markaa kabacdi ciraaq ku laabtay bal inuu faafiyo cilmigii marka kitaab xuja la yidhaahduu qoray kitaabkaas waxaa ka wariyey raggii hore oo asxaabtii meeshaa joogtay maxamed ibnu xasan ibnu sabaax azacfaraani raggaasoo kale iyo imaam axmed yaa ka wariyey markuu muddo joogana masar buu tegey masar baa cilmigii uu ku faafiyo kitaabkan umka iyo uu ku qoray iyo kitaabo badan xataa kitaabkii waagii hore uu qoray wax kaba bedelay meeshaasaa marka waxaa soo baxay imaam maali imaam shaafici raximahullah dadkii oo kala taagnaa oo ahlu afar iyo ahlu u kala baxsan oo qolo kastaaba qolada kale ay dagaal kula jirto oo siduu imaam axmed ka cabiray uu yidhi ayaguna waa na lacnadi jiren anaguna waa lacnadi jirna ataa hataa jaaa shaaficiyu falaa ama baynana isagaa isku kaaya keenay qawaacid la raaci karo qolo walba hadday fiiriyaan ay wax ka faa'idi karaan buu keenay qawaaciddana qaarkeeda de culummada madax waa ugu jireen oo markii munaadaaradka ay geelaan waa keenayaan laakiin ishkaalku waxa weeye wax dhigan oo nidaamsan oo ninkii weliba u laaban karaa ma aysan jirin meeshaas marka imaam shaafici raximahullah waxaan rabi lahaa inaan wax yar taabto imaam shaafici raximahullah waxaa loo yaqaanaa imaam afarta madhaboodu ahlu sunna mid ka mida imaamkeeda dadkoo dhan waa u yaqaanaa inta badanna waxaa loo yaqaanaa usuulu fiqiga inuu bilaabay cilmiga usuulu fiqiga inuu bilaabay asagu kitaab ka horeeyo usuulu fiqiga kitaabkii risaalo lama hayo culimmada qaarkood yara waxbaa hore loo qoray wixii baa dhumaya ha jireen laakiin wixii yaalla maantay asagaa ugu horey laakiin dadka oo daraasi akhriya siiradiisa iyo wixii uu soo maray akhriyo maana inta kale inuu cilmiga xadiidka ninkii salka u dhigan yahay cilmiga tafsiirkana ninkii salka u dhigay inuu yahay inta badani ma oga aqlabiya saaxiqa min annaas ma oga shaaficiyaba hadday ahaa rabaan ha ahaadeen marka waxaan rabaa inaan dhowr qodob keeno oo nuquushii culummada oo tusinaysa imaam shaafici in uu cilmiga xadiidka iyo cilmiga muxuu ahaa usuulu xadiid iyo usuulu tafsiir inuu salka u dhigay maalan usuulu tafsiir tafsiir buu qoray aayaatulaxkaam buu u badnaa tafsiirkaasna waxaa ku jirta qawaacid ayaa ku jirta tafsiirkii waa la waayay meeluu ka baxay hadda cidima hayso lama yaqaan hadda laakiin kitaabadii uu kaloo qoray ayaa tafsiirkii ka buuxay dhowr culmaha isku dayday bal inay kitaabadii tafsiirkiisii ka soo saaraan qaar mucaasiriina iyo qaar horeba imaam bayhaq raximahullah mujalad buu qoray uu ku magacaabay axkaam alqur'aan mujaladkaasi waxyaalo badanoo qawaaciduu xambaarsan yahay waxyaalo uu xambaarsan yahay waxaa ka mid ah qawaacidda uu meeshaa ku qoray wuxuu yidhi sunno ma jirto wax naasilaah mas'ale la kulanta qof muslima la kulanta kitaabka waa in meel tusiisaa ku jirta ama aayaddu ha ku caddaato ama xadiid ha kuu ishaarto ama ciladii aad raaci lahayd iyo qaacidadii aad raaci lahayd ha ku tusi waa in laga helaayo meel cillaa wax lagama bilaabi karo wuxuu kaloo sheegay wuxuu yidhi sunnada nebiga sala allahu alay slam xadiidka inay ka hortimaad inay qur-aanka ka hortimaadaa suuragal maaha waxay ka mid tahay qawaacid uu dhigay qur-aanku waa carabi aayaddii caama ilaa aayad kale inay timaado ama sunna ama wax muslimiintu ku ijmaaceen wax noocaas in la arka maana aayaddan caamka waa khaas lama orag waa in la helaa wax kaloo khaas ka dhiga adiga qawaacid noocaasa ayuu dejiyo aayaddii mansuuqa intii aan la nasakhin ayadaa xaq ahayd markii la nasakha kabacdina midii nasakhdaa xaq ah waxyaalaha uu ku soo kordhiyo waxaa ka mid a aayadda la leeyahay mansuukha waa mansuukh la leeyahay nasakheeda waa inuu ama qur-aanku ama nebiga in laga maqlaa ama waktigii aayaddan soo degtay aayaddan taariikhdooda la yaqaano aayaddu aayadda inay ka dambaysay la ogaado ama hadduu xadiid yahay saxaabigii maqlay waa inuu sheegaa ama dadkao dhan waa inuu isku raacsan yahay saa u joogta aayaddan waa mansuuq xadiidkan waa mansuuq inayskama oran adee qawaacid noocaasa ayuu dejiyey waxaa kaloo jiray tafsiirka inuu faayiq ku ahaa imaam shaafici raximahullah sheekhiisii sufyaan ibnu cuyeyna magaaladaas waa magaaladii tafsiirka ibnu cabaas aada u galay wey sufyaan ibnu cuyeyna oo muxadita oo waagaasna xadiidka iyo tafsiirka isku dhex jiraan haddii shay tafsiira loo keeno ama masale jawaab loo keeno oo shaafici meesha uu fadhiyo bal ninkaa weydiiye wiilkaan wiilkaan weydiiye oranji waxa uu farta ugu fiiqaayaana wax sahlan ma ah waxa weeye imaam axmed hadduu ogtihin waa muxadid kitaabka oo musnadka imis uu ka kooban yahay musnadka imaam axmed muxadiiin waana faqiih waana muxadid wuxuu yidhi maa ra'aytu axadan afqaha fii kitaabillaahi min hada fata lqurashi ninkaa dhallinyarada reer quraysha nin kitaabka alle ka fahmaya ogan uma ah ardadiisii nin ka mid ah la ohan jiray yunus ibnu cabdilacla wuxuu yidhi shaafici haddii uu tafsiir dhex galo waxaa moodaysaa markii la soo dejinaya inuu joogay adiga waxa weeye tafsiirka aad iyo aad baa culummadu waxay ugu ogaayeen inuu yahay mufasir xadiidka xaggiisa marka la fiirsho haddii mutuunta iyo wax noocaasoo kalea la raacay iyo xadiidtii haddaa akhrisid kitaabadan uu imaamku shaafici uu qoray waxaa jira majmuuco dhanoo um la isku yidhaahdo la isku geeyey oo rabiic binu sulaymaan markii uu sheekha ka wariyey uu isku geeyey waagii dambe um la yidhaahdo majmuucadaas axaadiidta ku dhex jirta markii ay tira koobeen daarul wafaa waxay ka dhigeen afar kun iyo lix boqol iyo wax la jira riwaayo ama athar ha noqoto ama ha noqoto xadiid marfuuca ha noqoto ya afar kun iyo lix boqol iyo jajab bay ka dhigeen meeshaas marka afar kun iyo lix boqol waxa weye xasiilo weyn xasiilo weyn weeyo xadiia weyn hadde waxyaalaha ku saabsan maogtahay xadiidka sida loo isticmaalahayo loo isticmaalahayana ayadana aad buu ugu horreeyo waa waxay ugu magacaabeen naasiru sunna ay ugu magacaabeen oo imaam axmed raximahullah waa ka yidhi maba aana kala aqoon jirin mujmal iyo mansuuq iyo waxyaalaha noocaas maana kala aqoon jirin xataa shaafici ilaa aan la fariisano ilaa aan shaafici la fariisanay wuxuu yidhi maba aana aqoon jirin xadiidkaas marka waxyaalaha ay yidhaahdeen waxaa ka mid ahaa ahluxadiidku waxay ahayn niman huruurda kaanuu ruquudan xataa jaa'ahum shaaficiyu fayqado adiga waxa weye waxyaalo badan baa laga yidhi oo xadiidka xaggiisa ku waxa hadda laakiin annaga maanta aan akhrin karno aan fiirin karno kitaabka risaalo waxaa ku jira masaa'il badan oo ku saabsan musdalax waxaa ka mid ah xadiid saxiixa shuruuddiisu maxay tahay bayhaqi markuu soo wariyey shuruuddii shaafici wuxuu yidhi culimmadii ka dambaysoo dhan shaafici bay dabagaleen shaafici ayay dabagaleen marka xadiidka waxa weye culimmadii salka u dhigtay ayuu ka mid yahay waxaa ku jirta kitaabka risaala baab la yidhaahdo baabulcilal cilal axaadiid oo ah haddee baabka ugu adag cilmiga xadiidka marka shaafici yaanu ku sii dheeraane cilmiga fiqhiga wax weyn buu ku kordhiyey cilmiga xadiidkana waa ku kordhiyey cilmiga tafsiirkana waa ku kordhiyey usuul fiqhi ninka ugu horreeyo qoray ayuu noqday imaam shaafici waktigiisii marka meel weyn buu wuxuu ka galay muxuu ahaa cilmiga sharciga waxaan rabaa inaan ku soo xiro madhabta haddii aan la yidhaahdo nawowi wuxuu uu ka qabtay ayaan rabaa inaan ku dambaysiiyo shaafici raximahullahu arduu lahaa ardaydiisii saddex nin baa ugu muhiimsanay saddex sheekh oo raggii masarax ayaa ugu muhiimsanaayo cilmigiisa aada u faafisay midkii ugu horreeyey wuxuu ahaa buwaydi buwaydi xalqadii shaafici markuu dhintaasaa fadhiista laakiin xoogaa hadduu joogay mushkilad waagii jirto la yidhaahdo laysku haystay qur-aanku makhluuq miya mise makhluuq maahanaa loo xiray qur-aanku makhluuq inuu yahay waa diiday ilaa uu xabsigii ku dhintay markii uu dhintay booskiisii musani baa galay musani aad iyo aad buu iskugu tacallujiyey madhabtii markii kitaabadii xoogaa dheerarkoodu arkay wuxuu war soo gaabay oo kitaab mukhtasar musani loo yaqaano ayuu sameeyey mukhtasarkaasoo ah kitaabkan manhaajka meelaha uu ka soo farcamayo silkigiisu ka soo socdo ka mida mukhtasarkaasuu sameeyey mar allaali markii mukhtasarkaas la arkay waxaa laysku mashquuliyey dadkii o dhan aad iyo aad mukhtasarkaas wuxuu la noqday kitaab oo soo baxay leanna kitaabadii waaweynaa ayuu soo gaabay majliskii sheekhana waa fadhin jiri waxaa isagana aada u faafiyey madhabta rabiic bnu sulaymaan almuraadi rabiic bnu sulaymaan almuraadi asagu kitaabna ma gaabin wax kalena iskuma tacallujin kitaabadii shaafici buu akrin jiri kitaabada shaafici masar buu joogaaye meel walbaa looga imaanahay meel walba mararka qaarkood waxay tiro koobeen waxay yidhaaheen sagaal boqol oo neefoo geela oo rag cilmi soo doontay fuushan yihiinaa meesha iskugu tiri meel walbaa looga yiri cimrigiisuna xoogaa waa dheeraayo sheekhii wuxuu ka dambeeyey lixdan iyo lix sano laba boqol iyo toddobaatan buu ku dhintay sheekhina laba boqol iyo afar marka muddo dheer buu wuxuu u fadhiyey shaqo kalena uusan qabanayn mashquulku yahay kitaabadaa shaafici u wariyo madhabtii marka waa faafa culummadii raggii asiga wax ka dhegaystay aad bay u kala faafeenoo caro badan bay kala aadeen magaaladii walba taqriiban waxaa aaday dad baa aaday magaaladii kastaba oo raggii muxuu ahaa rabiic wax ka dhegaystay magaalooyinka ay aadeen waxaa ka mid ahaa baqdaad oo caasimadii ah nin oo cuhmaan ibnu saciid alanmaadi la yidhaahdaa meeshaa tegey madhabtiibuu ku faafay gadaalkiisa waxaa meeshii fadhiistay ibnu surayj nin la ohan jiray oo waktigii uu joogay shaaficiyada nin wax ku haystaa ma jiro nin shaaficiyo hortaagan oo le ibnu surayj baan la simanaya ma jiro baqdaad marka de waa caasimadii caasimadda waxa ku faafaana waa ogya gobollada aad bay u aadahayeen waxaa lagu faafiyey shaam abu zurca nin la ohan jiray dimashq ayaa shaam tegey isagana mise madhabtii buu ku faafiyey waxaa jiray nin oo laqabkiisa la ohan jiray cabdaan cabdullaahi ibni maxamed ibni xusein isagana wuxuu ku faafiyey madhabkii wuxuu ku marwas marwa meeshaa la yidhaahdo culummada ninkii meeshaa ka yimaada marwasi la oran jiray meeshaasuu ku faafiyey dhulkaasuu culummo badani ka soo baxday wuxuu sitaa m- muxuu ahaa m- kitaabkii museni mukhtasarkii museni buu sitaa meesha uu la galay waxaa jiray ninkii mx- sheekhii muxadidka ahaayo musnadkiisa hadda yaalo la yidhaahdo eh, eh, la yidhaahdo abu cawaana musnadkiisa hadda yaallo oo asaguna isfiraayihin meel la yidhaahdo ku faafi adiga madhabtii waxay kala gashay carradii bay kala gashay magaalo walba ee ama shaam ha noqoto ama bilaadaas kore oo ee acjaamta ha noqoto la yidhaahdo maa waraa nahri oo dowladihii xataa ruushka ku fadhiyey iyo meelahaas dhul badan bay ku faaftay maalintii ay faaftay marka waxaa soo baxday mushkilad awal ay jiray ruqcad kale fog baa la joogaa ruqcadaas kale fog la joogo culmo kastaa waa ijtihaadaysa waa la ijtihaada ijtihaadaadku hadday bataan ikhtilaafaadka badanaya soomaa ikhtilaafkii baa batay niman walbana kitaabay qoreen ninkii dabcan marka inuu kitaabada aan la qoray akriyo oo madhabtii fahmo meeluu wax u dhaqaajiya ma hayo maxaa yeele ikhtilaafkii afraax ka badan laba dariiqaa soo baxda oo la yidhaahdo dariiqat alciraaqiyiin iyo dariiqat alkhuraasaaniyiin oo imaam nawowi raximahullah markuu fiishay wuxuu yidhi reer khuraasaan nimankaas ah waxay ku fiican yihiin masabta eh, tafriica iyo masaa'ilka istibaadka ee dhinacaasay ku fiican yihiin laakiin nusuustii shaaficiyi dhib bay ku qabaanoo ma hayaan waa waa cariiri bay ku qabaan qolada oo reer ciraaqna wuxuu yidhi ayagaa waxay u dhow yihiin naqliga nusuusta shaafici ayagaa u dhow meeshaas marka markii dhibaatadaas ay dhacdo madhabtii saa u kala faaftay culummaa soo baxeen oo waxay yidhahan warsee la yaaba mushkilaa meeshay timi afar nin baa waxay isku tacalluujiyeen afar sheekh bal in ay nusuustii shaafici jamciyaan si bal khilaafka loo soo yareeyo nusuustii shaafici inay inay inay jamciyaan waxaa ka mid ahaa ninkii oo qafaal saqiir la oran jiro kitaab taqriib taqriib la yidhaahdo qoray nusuustii shaafici inuu soo jamciyo isku day waxaa kaloo jiray nin kaloo asaguna ibnu cifriis la oran jiray oo asaguna isku dayay ee inuu inuu eh, jamciyo nusuustii shaafici inuu jamciyo isku day Eh, waxaa jiray asagana abubakr farisi asagana inuu nusuustii jamciyo saddex kit- sheekh ayaa waxay isku dayeen inay ju- nusuustii jamciyaan shaafici gadaalkooda waxaa soo baray soo baxay bayhaqi bayhaqi waa muxadis waana faqiih labadii buu isku yihi laba shaquu marka qabtay nusuustii shaafici waa jamciyo wuxuu yidhi nimankaas labadaas saddexdaa shuyuukhoo kitaabadoodii waa arkay sidii la rabay maaha markaasu wuxuu isku tacalluujiyey bal inuu asagu kitaab maqsuud liyaa qoray kitaabka hadda meeluu ka baxay anuu maaha laakiin wuxuu isku tacallujiyey madhabtii shaafici nusuustiisii wixii uu la yimid axaadiidtii iyo wixii uu deliishanahayey in uu soo jabciyo laba kitaaboo hadda taalla oo midna uu yahay sunan albayhaq alkubraa midna uu yahay macrifatu sunan walaaathaar labadaas kitaab midkii kastaba labaatan kun iyo ka badan oo riwaayaa ku jira labaatan kun ka badan oo riwaayaa ku jira kitaabadaasuu soo jabciyo intaas marka waxaa la rabaa in lagu lagu xiliyo eh, muxuu ahaa in lagu xiliyo khilaafkan badan khilaafkii marka masaa'il badanoo waxaa jira sheekhii aan eh, ka gadaal eh, muxuu ah lagu ijtihaaday culimmadii ka dambeysay ay ku ijtihaaday baa jirta khilaafkii weli ma xilisna iyadoo ishkaalkaasi uu taagan yahay ayaa waxaa soo baxay imaam alxarameyn imaam alxarameyn cabdulmalik ibn cabdullahi ibn yuusuf aljuweyni wuxuu isku tacallujiyey wuxuu yidhi meel laga bilaabo waxa ugu dhow kitaabadii shaafici ardaydiisii loo laabtay markaasuu wuxuu qaatay kitaabkii eh, mukhtasarulmusani mukhtasarulmusani iyo kitaabadii kale shaafici buu isku- isla qaatay mukhtasarulmusani buu sharxayaa laakiin kitaabadii wuxuu ku jiru soo bixi kitaabkaas waagii la arkay dadkii o dhan isagaa lagu dhigay laakiin waa kitaab dheer ma hadda labaatan mujallad inuu gaarayaan u malaynaya midka daabacan kitaabkaas faraha badan dadkoo dhan inay isticaabaan sahal maaha ardaygiisii oo ah ghazaali imaam alghazaali ayaa wuxuu qoray kitaabkii intuu fiiriyu soo gaabshay kitaab basiid la yihahdo samey kitaabka basiid la yidhaahdo ee wuxuu ugu talagalay bal inuu xoogaa soo gaabsho weliba intaas waxaa sii weheliyay aqwaasha badan oo jirta bal inuu wixii markaas macquula ka soo qaado kitaabkii basiidkaa la dheeraaday wuxuu sameeyey kitaab wasiid la yihahdo wasiid waagii la arkay dadkii o dhan asagoo ku yaacay maxaa yeelay kitaabadii hore la orgi jirayna waa ka dhadhow yahay xoogaana waxbuu soo dhoweyna basiidkii wuxuu yihi waa fiirsheeyoo dadkii waa ku batay marka wuxuu sameeyey kitaab wajiizi la yihahdo asaga kasii gaabshay wajiizkaas markii kitaabka wajiiz la yihahdo soo baxay weli madhabtii sidii la rabo uma soo aruurin weli ikhtilaafaad baa jira weli waxyaalo badan oo aan daaweysnayn baa jira iyadoo arrintu halkaa joogtaa rabbiga subxaana wa tacaala wuxuu u bixiyey raafici raafici wuxuu isku tacallujiyey culummadii aafaaqda kala jirtay kitaabada ay qoreen oo qoran inuu akriyo kitaabadaas haddee in la akriyaa imisaa u malaynaysaa inay dadka ku qaadan karto waa habeenay maalin uu ku mashquulsanaado wax kale uusa qaban kitaabadaas inuu akriyo oo soo dhoweeyo inuu isku tacallujiyo waa akriyey waa soo dhoweeyey kitaabadii haddana khazaali ayaa waxay u dhow yihiin meeshii wax laga abbaari lahaa oo xoogaa soo dhowaaday kitaabkii wajiiz ayuu laba sharax saaray midna waa sharax kabiir baa layihahda hadda kolley waa yaalla midna sharax saqiir hadda maaqanan meelu jiro kaas sharaxaas markii la arkay dadkii culummadii joogta waa ku inasraxaadee maxaa yeelay aqwaashii soo uu soo aruuriyey wixii uu isleeyahay waxba maahan oo shaad weeye waa iska tuuray wixii xoogaa muxuu ahaa madraga leh meesha uu ku soo aruuriyey xoogaana wuxuu ku bilaabay inuu wax rarajaxo ayuu ku bilaabay haddana kitaabkii wajiiz waa uu ku laabtayoo wuxuu yeelay wuxuu yidhi kitaabka culimmada waaweyn baa akrin karta laakiin dadka wax baranahaya iyo waxaa la rabaa waxay xafidi karaan markaasu wuxuu sameeyey kitaab la yidhaahdo muxarar muxararku waa mujalladka intaa la eg mujaladkaas mujaladkaas wax sharaxa iyo waxba ma laha waxa weeye waa wax yar yaroo meeshaas tacliiqaad yaryar maaha intaasi kale waxa weeye waa matni labadaas kitaab kitaabkaasna waa gaabshay muxararkaasuu ka dhigay kii kalena wuxuu ka dhigay sharxiina waa waa waa sharxay labadii kitaab imaam nawowi baa ka daba yimid imaam nawowi raximahullaahu isagana kitaabadii akhris ugu laabtay suuragal maa inuu kan raafici keligiis iska qaatee kitaabadii intii oo kale uu la maray hadda kabacdu kitaabadii raafici kusoo laabtay kitaabadii raafici markuu kusoo laabtay kitaabkii oo sharaxa ahaa waa soo gaabsho rawdu ka dhig midkii oo muxuu ahaa uu soo gaabsho muxararkiina wuxuu ka dhigay minhaaj imaam nawowi marka wuxuu soo kordhiyey markuu manhajkiisa ka akrinahay ee meesha kitaabka dhexdiisa laga akrin doono ayaa insha allah xoogaa uxun aan ka ararki doonaa oo markii kitaabka haddii a la yidhaahdo gudihiisa la gala siduu wax u qoraayo manhajkiisa wixiisa waa u qori doonaa laakiin laba qodob oo aada muhiima ah ayuu meeshu kusoo kordhiyey sababtuu u yeelayna waa sheegay oo wuxuu yidhi kutubtii oo naga horreysay oo shaaficiyadu ay qortay caraday ka batay ikhtilaafkoodiina waa batay ikhtilaafkii faraha ka batay maanta ninkii damca inuu madhabtii ka aqoonsado kitaabadaas ma heli karo liajli daalika waxaan u baahan nahay in raafici wuxuu uu juhdigu u qabtay in la kaamil yeelo ayaa loo baahanya ilaa raafici ilaahay soo baxshay wuxuu leey meel loo doono lama yaqaano madhabti maxaa yeelay khilaafkii baa faraha ka badan khilaafkaa faraha ka badan baa nin walba markuu akriyo waa ku wareera laakiin raafici baa xoogaa soo yareeyey shiddada raafici hadduu soo yareeyey marka wuxuu leeyahay waa inaan raafici jidkiisii aan qaadno oo marka asagii lasii hagaajiyo marka kitaabkan manhaajkaah wuxuu ku saabsan yahay hagaajiskii la hagaajin lahaa kitaabkii raafici oo muxuu ahaa muxarar hagaajiskiisii ayuu marka uu ku saabsan yahay manhaajkii marka waxa uu ku kordhiyey kolley asagaa ka yeli doona imaam nawowi raximahullah meeshaas marka waxaan rabaa inaan kusoo gaabsho bal xoogaa intii madhabtu ay soo martay hadalkaas yarkaa muqtasafaadka madhabtu wixii ay soo martay iyo meeshay joogto taxriirkan hadda ay sameeyeen raaficiya nawowi sharaxa tufaha waxaa ku jira ibnu xajar intuu fiirshu wuxuu yidhi kitaabadii ka horreeyey labadaas sheekh ilaa si fiican loo daqiijiyo la baaro lama qabsan karo kitaabada uu ka hadlayan waa un kitaabadii shaaficiyadii kitaabka uu wuxuu ku diidan yahayna ma aha horreynta ay horreeyeen dadku horreeyey cilmi fiican oo qasiira hahaye laakiin ikhtilaafaadka faraha badanoo meel wax loo raaca la waayey darteed wuxuu yidhi labadan sheekh ilaa ay yimaadeen wixii ka horreeyey meel loo raaca male madhabka marka cariirigaas isagoo la joogaa kitaabkan yimid insha allahu kitaabkii ayaan iska dhex gelaynaa haddii alla yihahdo bismi illaahi araxmaan araxiim fuqahada dee culummada markay kitaabkan akrinayaan basmalada sida naxwaa loo sharxo sharxyo badan baa la geliyaa laakiin aniga insha allahu dhinacaas ma aadahayo wixii aan meesha looga maarmayn un aan iska raacaya haddii alla yihahdo isleeya looga maarmi maayo wixii sarfi iyo naxwo iyo ku saabsan culummada naxwaha iyo raggaasaa sharxi doona haddii alla yidhaahdo bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilah rabbigayba ammaan iska leh sifaat jamiil sifaadka wanaagsan rabbigayba subxaana wa tacaala iska leh kelimadaas haddee kelimad yaroo gaaban weeye laakiin haddii aan gadaal loo fiirin degdeg waxaa laga yaabaa inaan qiimahooda kuugu soo kuugu soo horbixin rabbigay subxaana wa tacaala in la ammaano oo sida uu yahay loo ammaano oo sifaadkiisii oo tafsiil lagu ammaano asaga unaa yeeli kale cid kale ma yeeli karo nebiga sala allahu alay wasalam xataa waa ogtiin waa ka cudur daartay markii sujuudda uu ku jiray subxaanaka laa xusiya hanaan calayka anta kamaa atnayta calaa nafsi sida aduu isku ammaanta tahay anugu kuma ammaani laakiin rabbiga subxaana wa tacaala naxariistiisa ammaantaasu annagana laga rabo oo aan ajar ku kasbanayno waa naloo soo gaabshay laba kelimo bis ayaa nala siiyey laba kelimo alxamdu lilah labadaas kelimaa nala siiyey labadaas kelimo nebiga sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi subxaan allahi alxamdu lilah tamla lmiisaan miya tamla lmiisaan miisaankay buuxinaysaa kelimad yaroo khafiifa weeye hadda laakiin waxyaalo kalaana dagahayo kelimadaana jabsiyada ya howlo kalaana daga marka mar raba xamdigaas inaan aada usii dhex galo albari alihii ixsaanka dadka u ixsaan falahayo weeye haddee qof kastoo bini aadam ixsaanka hadda muslimka gaal la qabo waxa weye mid walba waxa nicmo korkiisa ku socota wax laga bixi kara maaha inkastoo oo gaaladu nicmaday qabta la yidhahdo waa istidraaje ma aha ayaga nicmo xaqiiqa ma aha waxay qabaan laakiin rabbigay subxaana wa tacaala waa u nicmeeyey dadka ixsaan buu u falay almuxsini alli ixsaanka u falay saasay ku fasiray rabbigii dadka ixsaan u falaha aljawaadi allihii deeqsiga ahaa jawaadkaas kelimada juudka waxay yidhahan xaqiigiisu waxa weeye ficlu maa yenbagii liman yenbagii laa liqarab wax munaasabaha la sameeyey cid in loo sameeyo mudanna waa loo sameeyey wax danoo laga leeyahayna ma jiro rabbiga subxana wa tacaala waxa uu nicmana siinaya wuxuu sameey wax dana kama laha wax dana rabbiga subxaana wa tacaala kama laha alladii allihio jallad ay weynaatay nicamuhu nicmooyinkiisu canilixsaai in la koobo bilacdaadi tirsiyaal nicmadiisa wax la tirin kara maaha wain tacuduu nicmatallaahi laa tuxsuhaa lama koobi qof walbaa dee hadduu asagu gadaal isku fiirsho naftiisa kaliya uu fiirsho wuxuu nicmo qabo wax la xisaabin kara maaha nin oo boqol sano jiro oo siddeetan sano jiro oo boqol iyo wax la jira jira indhihiisa waxaan ognahay wax allaale wixii caranayaal oo dhan waa mirirah isaga wixii lagu masiixi laaya biyihii meeshaa loo geliy maalin wal maraq maraquu ka siinaaya meesha waa iska nadiif waa nicma haddiina la oran lahaa maanta neefsigaanaa neefsanayno hadda waxaa la yaqaanaa qofkii qof raba inuu la hadlo xoogaa santiyaal yaru bixinayaa uu rabo inuu hebel hadal ku gaarsi markaad neefsanaysaan boqolkii neefsiyo hal santi haddiina la yidhaahdo imisaan kharash lagu bixi lahaa ya markaa rabtiina wax maqashid intaasoo kelima markaa maqashidba haddiina la oran lahaa nicmada lama koobi karo laakiin xasuusta la xasuusanaya waxay kugu bixinaysaa rabbigay subxaana wa tacaala inaa inaan ku shukrinay nagu bixinaysa ya markaa rabtiina heshid markaa rabtiina muxuu ahaa wax urisid mark haddii wax walba kharash lagugu soo qoro waxaa laga yaabaa reeraha masaajidtooda intaasu reeruu ka badnaan laha wixii ammaantii u baahan tahay markaa rabtiina wax aragtidba waa inaa wax bixisaa adayg bay nagu noqon laha laakiin hadda mafriiba hadda waxaanu nicmaa free miya may waa shukri waa inaa laga helaa shukri shukri baana laga rabaa free ma weliba sida loo cabiray waxaa leeyahy can ilixsaa'i bilcadaad ixsaha kelimadda ixsaha asalka hore meeshay ka soo jeedo markaa akhrisid waxaa garanaysaa xisahaani waxay tira koob yaroo gaaban maaha waagii hore xisaab lama aqoon jiri marka ninka markuu toban gaadhsiiyo waa inuu hal dhagax meel dhigaa hadduu boqol gaadhsiiyo mid xoogaa ka roon waa inuu dhigaa quruuraxaasaa wax lagu xisaabin jiri marka ayaa lafteeda waxaa ku jirta meesha rabbigay naga keenay iyo maanta waxyaalahaan xisaabinayna cadaadda haa'ilka ah haddiiba aan xisaabinayno iyo meesha bini aadamka laga keenay marka masalada ka qaadan kartaa waxaa weeye marka lagu leeyahay ixsaan lagu leeyahay nicmooyinkaana la siiyey tafsiil kow kow lamaba odhan karo haddii jumlo jumlo la iskugu duubo xataa ma tirin karto haddii jumlo jumlo la iskugu duubo xataa ma tirin karto almaani allihii nicmaynahaya bilutfi towfiiq iyo welirshaadi hanuunin rabbigay subxaanahu watacaalaa qofkaani inuu caabudo in la waafajiyo waxaa weye nicmo rabbiga xaggeed ka timi markaa aragtay qof qaldan oo dembiyaal ku jira inaa adigu isla weynaato wax istiraahid maana waa inaa ogaataa dembiga uu ku jira adigu waa geli kartaa rabbigay baa nicmo ku siiyo shukrigaa lagaa raba ya in shukrina laga raba inaan fahmno wey rabbigay baa lufi lufigaasi naxariis wey towfiiqdii baa lagu waafajiyey warishaadi hanuuninta hanuunintuna haddaan dariiqana la tusin waa dhumi lahayn laakiin ishkaalka iyagu waxaa weeye hadda dariiqiina la tusaan ka leexanaynaayo waxyaalo kalean ka dooranayna dariiqa tusidiisuna hadde iyo waafajinta la iswaafajinahayo labaduba hidaayo wey hidaayo dariiqa lagu tuso iyo hidaayo lagu waafajiyo labaduba laba nicmo wey waana nicmada rabbiga subxaana watacaala maanta toddobiyo toban jeer inaan su-aalno uuna amray wey toddobiyo toban jeer haddii waktigu iska caadi yahay maanta ugu yaraan ihdina siraad almustaqiim waa inaad tahay siraadka mustaqiimka in lagu tuso asagii ah aqootaana waa nicmo waa hadda cilmiga loo baranayo in lagu waafajiyo oo ah qaadaana waxa weye nicmo kale nin baa yaqaano aan muxuu aha aan qaadayn nin baan aqoon iska shabkaxsanayo inuu dariiqi ku jirana mooda labaduba laba halaagwey rabbigay waa ka kusoo gaabshay hayrilmaqduubi calayhim waladaaliin kuwa maqduubi calayhim waxbay og yihiin laakiin ma raacaya kuwan kalena waa dhunsan yihiin waxay moodayaan inay dariiq fiican ku socdaan laakiin waa dhunsan yihiin meel ilaa shubkaxsana haddee yuhuud iyo nasaare haddii lagu magacaabayna wixii yuhuud iyo nasaare ummaddeedaan waxbaa uga jira ya ummaddeeda sufyaan ibnu cuyeyna wuxuu ahaa muxadif oo waxaa laga soo sheegay waxaa ka mid ah man fasada min culamaa'ina fa huwa biculamaai alyahuudi ashbah waman fasada min cubaadina fa huwa biruhbaani nasaara ashka hadduu caabudihoo fasaado sida nasaarada kuwoodu shabahayaa buu yidhi siday u adeegan jireenoo kale u adeegana hadduu caalim yahay oo fasaadana culimmada yahuudi siday yeeli jirto oo kale u yeela hadduu fasaado marka ummaddan wixii bani israa'iilna looga sheegay annaguna inaan iska fiirinnaa la raba marka in hanuunkii dariiqii nala tusaano waa nicmo in nala waafajiyaana nicmo kale w laba nicmo w nicmadaasna maalin walba waa in rabbiga in la warsado subxaana watacaala alhaadii allihii toosinayo wey ilaa sabiili rashaadi hanuunka jidkiisa almuwafiqi allihii waafajiyey weye litafaquhi inuu fahmo fi diini diintii man ladafa bihi ninkuu u naxariistay ninkii rabbiga u naxariistay wuxuu waafajinahayaa diinta inuu fahmo hadduuse ninku diinta fahmin wixii adduunka loo koono cibaadada wuxuu ku caabuda ma yaqan marka ninkii rabbiga naxariis la rabo man yuriid illaahu bi khayran yufaqihu fi diin marka almuwafiqi waafajiyey litafaquhi inuu fahmo fi diini diintii man ladafa bihi ninkuu u naxariisto wakhtaar uu ka doortay min alcibaadi addoommaha ninka diinkaan la fahamsiiyo ninkii rabbigai addoommaha ka doortay ninkii la fahamsiiye meeshaas marka nin walba waxaana lagu boorinayaa inuu diinta fahmo siduu u noqdo dadkii rabbiga subxaana watacaala dadka ka doortay fahamkaas haddee camalfalna waa la jira axmaduhu rabbigay baan mahadinaya ablaqa xamdin xamdiga midka ugu xeeldheer wa akmalahu ugu kaamilsan oo ugu buuxa wa askaahu ugu zaa'idsan oo ugu badan wa ashmalahu u kulmin badan oo sifaad badan keena xamdigaasaan mahadina marka xamdigaas jumla loo mahadinayaa maahane tafsiil nina waxba uma geli karo وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الغفار أشهد وحن مرقاتي كفرايا أن لا إله حق من لغو عابدين وسجري إلا الله ولا ما كلمة داسي دينتي ودن بي مثليس ninkaas inuu muslim yahay waxaa lagu qoranayaa kelimadaasi kelimada kaloo ka dambayso maxamedun rasuulullah inuu yiraa kelimadaasi marka maqsin weyn bay ku joogtaa ninkan inuu fahmo rabbiga subxaanahu watacaala sifaadkiisa uu fahmo iyo xaqiisa uu fahmo oo xaqiiqsado oo markhaati ka furo sifaadkiisa marka haddii sifaad fara badan wey cibaadada cid kale ma mudato rabbiga subxaana watacaala cid aan ahayn dur iyo nacfi ma hayaan nin kaloo wax rabbiga ku siiye cid kaa qaadi mayso wuxuu kuu diiday cid cid kuma sii karto dur iyo nacfi rabbiga subxaana watacaala inuu ku kooban yahay oo aan meel kale laga helin haddii cid kale wax ku tarto ciddaan rabbigayba adeejiye haduuna wax ku taro rabbigeeba adeejiyo dur iyo nacfi xaggiisu ka socda wuxuu kuu diido lama heli karo rabbiga subxaana watacaala sifaadkiisuu kale ku yahay alwaaxidu kale abi rabbiga keli weye sifaadkiisa lalama le cidi wax lama abuurto muxuu ahaa sifaadka asaga uu leeyahay rabbiga subxaana watacaala cidina male daatadiisana waaxid buu ku yihi sifaadkiisana keli buu ku yihi rabbiga subxaana watacaala wax uu leeyahay ama cibaado ama sifo ama cid looguma dari waxay noqonaysaa shirkigo rabbigaas kaas ugu dhaafaya wuxuu leeyahay anigu waxba kama rabo marka haddii aa hebel igu dar alkhafaaru allihii dhaafid badan wey labadaas kelimo culimmadu waa fiiriyaanoo waaxid iyo kafaar la isku daray waxay dhahan waaxidkan wax walba keli buu leeyahay haddii la yidhi waxaa ku jirta wixii uu doonuu sameeya yafcalu maa yashaa wuxuu doono facaalu limaa yuriid saasaa ku jirta cabsi baa qofka gelaysa marka waxaa raba cabsida iyo rajaduna xoogaa inay isku miisaaman yihiin markaasu wuxuu ku daray alkafaaru murabbi weeyo wuxuu rabaa qofkan inuu tarbiyoodo si miisaaman marka cabsidii iyo labadaba waa la yskugu daray wa ashhadu anna maxamadan cabduhu wa rasuuluh waxaan markhaati ka furayaa maxamed inuu yahay addoonkii alle iyo rasuulkiisa marka addoonkaas waxaa loo hormarinayaa nebi maxamed baa khalqiga ugu fadli badan waa in la ogaado inuu addoon yahay intii ka dambaysana wixii ka dambeeyana hadde ayaga addoonnimadooda lagaba hadli maayo maxaa yeele nebiga ugu fadli badnaaba hadduu addoon yahay waxa khalqiga uu qaato sifo la qaato oo la qaatana sifada ugu fiican waxa weeye waa addoonnimada addoonnimadu laakiin laba waxyaalood bay tahay mid addoonnimadii uu hogaansamay waa aqbalay sifadeeda midna addoonnimadii kaliya uu qabaaya asagoo waa diidan yahay laakiin addoonkii waa iska yahay midka la ammaanahayo oo ammaanta lagu helahayaa waxa weeye waa muxuu ahaa midka addoonnimadii ka soo baxay rabbiga subxaana watacaala ammaantii ugu weyneed markuu siinahayo nebiga sal l l hamiinkii la dheelmiyo samawaadka la geeyayo waxaa layihi asraa bicabdi cabdidaas dadkao dhan addoomay u yihin laakiin asuu addoonnimadu ka soo baxay ammaan gaaruhu qaba rasuulnimaduna waxay leedahay wixii rasuulka xaggiisa ka yimid rabbigay wixii xaggiisa ka yimid waxaa la rabaa wax walba inay ku dhisan yihiin wixii nebiga xaggiisa ka yimid almustafaa dadka laga soo socday rabbigay subxaana watacaala khalqigoo dhan buu uu ka soo socday nebi maxamed sala allahu calayh wasalam oo u fadilay almukhtaaru loo doortay inuu dadka hanuuniyo rabbigay u wao wazaadahu allah u ziyaadiye fadlan fadli iyo washarafan ladehi alla agtiisa ha u ziyaadiy intaas khudbadaas yartaa markuu ka baxay ayuu marka wuxuu galay bal inuu nagu booriyo cilmiga barashadiisa amaa bacdu fa ina alishtiqaala bilcilmi amaa bacdudaani kelimaada luqadda carabiga markoo loo laabto hadal hadduu soo socday oo hadal kaloo kii ka bedela hore laga galo qofka waxbaa ka wareeraya hadalku isku qaban ma laakiin waxaa la rabaa wax lagu kala joojiyo oo u ogaado kii hore inuu dhamaado mid kale la galay mid kalaa la galay ammaantii rabbigay subxaana watacaala iyo nebigii sal allahu alay wasalam iyo arrimaha noocaasaa lagu soo jiray salli iyo tashahud haddana mawduuc kalaa la galay marka meesha dhexe wax lagu kala jeediyo dadka haddii luqadiisa u laabto waxyaalo la fahmi karo odayaasha gabya suu u gabyaayo u gabyaayo hal xaraf ugu jiro hadduu rabo xarafkii inuu ka leexdo mid kale haddiiba hore ka geli maayo hoo yaalayay waa inuu galaa ya wuxuu u gelaayo hoy alila wuxuu rabaa bal horta kii hore inuu ku ilowsiiyo xarafkan dambe aada la yaabin ya u suurtoobi mayso suu usii socday xarafkan socday inuu xaraf kala galo ma heli karo waa in wax marka hadda waa kelimad fasiixo luqadda carabiga ku jirta fain alishtiqaala bilcilmi cilmiga lagu shuqloomaa min afdali daacaati daacaadka kuwa ugu fadli badan buu ka mid yahay meeshaas imaam nawowi raximahullahu hawl buu gelahayaa waxbuu qorahayaa waxbuu samaynhayaa waxaanuu samaynhayo waa qiimaha ay leeyihiin ayaa waxay ku boorinaysaa inuu qofku wax qabto marka horta marki intaan madhabtii wuxuu ka qabtay uusa gaarin cilmigii guud ahaan wuxuu yihi wax lagu shuqloomo kii ugu fadli badan cilmiga marka fadliga badan keenahayaa wuxuu isku haystaa markuu wareysoo la gelaayo rabbigay dartiis baa loo gala rabbigay subxaana wa tacaala horta markii hore loo galo ikhlaas baa ku jira midda labaadna wixii aan maqashaa lagu camal falaa labadaas qodob markuu isla helo cilmigu markaasa fadiiladiisu soo baxaysa marka wuxuu ka mid yahay afdalu daacaat axaadiid badan baa kusoo aroortay oo nebiga sala allahu calayh wasalama wuu uga hadlay qur-aankiibaa kusoo arooray axaadiidkiibaa kusoo aroortay inaan meeshaa faraha badan galo hadda uma diyaarsanin sababtu waxaa weeye hadde muxaadaraadii waxbaa laga qabtaa wax yar waxaan damcayaa bal inaan dhinac yar ka ka iftiimiyo cilmigan fadiilada ku jirta horta waxaa la baranaya sharaftooda fadiiladu meeshaas waa ka imaanaysa oo waxaa la baranayaa rabbigay subxaana wa tacaala wuxuu naga rabay ayaa la baranaya iyo sifaadkiisa iyo axkaamtii uu dadka u dejiyo la rabay in la camal falo dhinacaas fadiiladu waa ka imaanaysa meel kale waxay ka imaanaysaa cilmiga aabbana lagama dhaxlo awowana lagama dhaxlo dheeldheel iyo nin hurdo iyo nin iska kaftamayaana ma helo dhib baa loo maraa waa loo dhibaatooda juhdi xoog laa la gelshaa juhdigaas marka iyo jihaadkaas qofku uu ku jiro isagana waxa weeye haddee rabbigay subxaana watacaala muxuu yihi waladiina jaahaduu fiina qofka oo rabbigay subxaana watacaala u jihaada rabbigay subxaana watacaala jid fiican buu u fura meeshaas marka cilmiga wuxuu u baahan yahay juhdi iyo xoog iyo wax in la geliyo oo ninkii raaxadiisii ilaawo hurdadii ilaawo wax ilaawo wax badan u huro ayuu cilmigu u baahan yahay marka fadiilad kalena meeshaasay ka imaanaysa meelaha fadiiladu ka imaanaysa waxaa ka mid a xadiidkoo kuma jiro nebiga sal alla alay sl uu yihi qof ninkii hanuuniya intii ajar uu helahayoo kale u helay intii ajar uu helahayoo kale ayuu helay hadde culummada hadda aan ka sheekeynaynay muxuu ahaa sufyaan ibnu cuyayn oo kale kun iyo laba boqol iyo wax jiraa kasoo wariy maantana axaadiidtii uu wariyaa la akrinayo mar allaale markii la akriyo qabrigiisu ku jiraa laakiin xisaabtiisa waxbaa ugu soo dhaca qofkii wuxuu noqon karaa hal shaksi uu awal ahaa ummad dhan la socotuu keligiis noqon karaa midba meel ka camalfalahayo rabbigay subxaana watacaala hadduu u barakeeyo meeshaasna waxaa ka imaan kara darajaad waaweyn iyo wax waaweyn baa ka imaan kara nafta bini aadamku ma jecla dhibka iyo magaciisiiyo wuxuu jecelyaha inuu iska nasto inuu iska raaxaysto marmarka qaarkood waxyaalo kaloo laga fadilayaa jiro asxaabtii sheekadoodii iyo waxyaalo badan buu qofku fadilayaa laakiin cilmi asaga wuxuu kaa rabaa inaa xoog gelisuu kaa rabaa waxaasaana hadhowtaydi ku heli doontaa wuxuu yidhi wa wlaa bal wlaa maa unfiqa wixii lagu bixiyo kan ugu awleysan weeye fiihi asaga nafaa-isul awqaati awqaadda mideeda wanaagsan awqaadda ugu wanaagsan waktigaha dhallinyarada tahay waa wakti waktiga caafimaadka qabtaa waa wakti wakti xoogaa waxaa cunto ay heli karto qalbigaada fakri uusan mashquulin waa wakti waktiyaasha waa wanaagsan meel lagu mashquuliyo meesha ugu fiican wakhtiyaashaasuu soo qabtayna waktigu cilmiga wuxuu ku leeyahay wax weyn buu ku leeyahay culimmada qaarkood haddaa maqashid aakris waxaa maqlaysaa hebelu labaatan sanadood ag fadhiyo cishriin sana cishriin sano waxaan ku mashquulsanaa cishriin sana in lagu mashquulsanaado maxaa keenaya laalaabashadan lagu laalaabanayo maantao dhan la akrinayo la akrinayo la akrinaya waxay keenaysaa maskaxda inuu ku dhaawacmo oo qofka asagoo meel iska marahaya uu cilmigii xasuusto bise waxaa jirta imaam alkhazaali raximah ullahu ay ka soo wariyeenoo waxay yidhaahdeen waa uu baxayoo cilmiguu duuntayoo siduu cilmigii u akrinayo u akrinayo wax alaali wuxuu maqlaba waa soo qortay maantii dambe isagio wixii u qoran yihiin niman safar uu soo raacay magaaladiisi uu soo laabtay meel dhexaa isagoo marahaya ayaas qola waxaa meesha yimid kuwii xaraamiyada safarkiiay qabsadeen gacantay ku dhigan gacanta markii lagu dhigo wixii o dhan waa wateen asaga kitaabadii tuga kuma sii jirin ratigaanay u saarnaayen ratigiina waa lagu way nimankiibu marka iska dabagalay markaas waxay yidhaen wadaadu maxaa iimaanka kaa qaaday dadkii kale waa iska tageen maa iska tegtay ma in lagu dilaa rabtaa arwax idinkana aan waxba idin tarayn anigana wix inta aan kusoo dhintaa iga wadaana isii oo maxay yihin cilmiga intaa baranaya oo cilmiga waxa aniga kaa dhici karo see cilmi uga dhigan ya wax anigu aan kaa dhici karo see cilmi wali iska siiyo waa la siiy markuu magaaladii tegey meel kaleba kuuma leexan bal inuu wixii xafido ayuu marka shaqo geli marka waktigan badanoo la gelinayo waxa weeye waa wax maskaxda ku daabacmaayo wey haddii hadda inta majliskan la fariisto la dhegeysto layska tago nin walba iska tago shaqadiisii iska galo beritu soo laabto sanadka haddii la akriyo xasiilada soo baxaysaa waxyaala yaryar bay noqonaysaa umalayna laakiin haddii lagu laalaabto mudaakaradaasuu cilmigu ku noolaana cilmiguna kolley laba cilmi weeye oo in la kala barto muhiim tahay midkood waxa weeye cilmi qofka farducaynku ah inuu bartaa laga rabaa inuu bartaa laga rabaa marka lagu leeyahay waktigiisa uma iili karo waxyaalo daruuriyaada maahane oo lagama maarmaanka wax u ah maahane meel cilaa wakti kuma bixin kara waa inuu cilmigaa ku bixiyo farducayn salaadan lagaa rabo salaaddii intuu ka tago shaqo kale isku qabsada nagu suurtoobaysa cilmi waxaa jira farducayn oo laga rabo ninkan inuu bartaa laga rabaa waktiga uu haysto waktigii xoogaan arsaaqada shaqaysanayo wati cunayo wati hurda ku qaatay watigii faraaida tukanama waktiga kale inuu geliyaa laga rabo cilmigaas waxaa weye qof walba waxyaalaha laga rabo rabbiga subxaana watacaala sifaadkiisu inuu barto wixii caqiidada ku saabsanaa cibaadaadka qof walba waajib ku ah sida salaada iyo muxuu ahaa cibaadaadkaas ku waajibka waxa weye farducayn hadda taagan weeye kuwaas qofku inuu shaqooyin kala qabsado uma furna shaqooyinka uu qabsan karaa wuxuu noqonaya wax noloshiisa daruuri u ah laakiin wixii kale waa inuu asaga geliyo waxyaalaha lagu gartay waxaa ka mid ah nebiga sala allahu alayh wasalam xadiid bukhaari waxaa ku jira saddex nin baa meesha soo marta saddexdii nin midkood safkii gadaalkiisuu iska fadhiistay midna waa soo kacayo meeshaan waa soo dhowaayo midkii kalena waa iska tegi saddexdoodii markuu nebiga ka hadlay sala allahu calay wasalam wuxuu yidhi midkood rabbigaybuu dad waa sheexayoo rabbigay baa ka sheexayoo xogaa himiyaruu muujiyey gadaalu iska fadhiistay marka rabbigay subxaana watacaala waa ka sheexuu ka cabiray midk midkoodna rabbigaybuu usoo dulmay fa aawaahu llahu yidhi rabbigaa soo dhowooy midkii saddexaadna wuxuu yidhi acrada can illaahi fa acrad allahu canhu marka acrada can illaahi masale sahlan maaha ninkaas waajib waxyaalo u baahan yahay uu ka tegay waxyaalo waajib ku ah cilmina waxa weeye cilmiga fardukifaayada la yidhaaha fardukifaayadu waxa weeye waa cilmi qofkaan hadda khaas ahaan uma haysto afwan cilmiga farducaynka waxaa ka mid ah cilmigu markii hore kugu waajib ma ahayn laakiin hawl aa gashay darteedu kugu waajib cilmigaas waxaa laga yaabaa in badan inuu laga dhuunto hawl aa gashay liajligeed ayuu cilmigaas kugu waajib maxaa ka mid ah ninkan suldaan buu noqday suldaanku hawshaan uu galay iyo maamulkaan uu galay waxaan uu galay waxaa la rabaa waajibka korkiisa inuu yaqaano haddii kale hadhowtii asagoo xirxiran oo jeebaysanaa la keena ninkaani ganacsiguu galay sayidina cumar bn khadaab radi allahu canhu waxaan maleyna haddaa kitaabka turmudi akrisaan intaan baabljumca la gaarin baabka baabka ka horeeya waxaan malaya inanu ku jiro wuxuu yihi suuqa ayaga ma fadhiisan karo nin aan nin aan baran diinta aan fahmin ma fadhiisan karo suuqa ha laga kici diinkaas maxaa yeele dadku xaaraan ka dharjina ninkaani dhalinyaru iska ahaa waa guursaday waxaa laga rabaa qoyska wax ku saabsan inuu barto adiga waxa weye cilmi kugu qabsanaya shaqadaa maanta gashay macallin buu noqday shaqadaa qabo shaqadaas wuxuu kugu qabsanaya in la barto cilmiga kale oo ka badan waxa wey waa fardu kifaayo fardu kifaayada annaga waxaan dhahnaa intii intii muxuu ahaa qaban karta hadday qabato dembi looma haysto laakiin dhinac oo kale markaa ka fiirisi fardu kifaayadu wax waajib annagoo dhan nalaga rabo waajibkaa nalaga rabo oo annaga nalaga rabo ninkii baran karaana waa baranahayaa kii kalena inuu asiga saacidaa laga rabo qaaliga waa inaan soo saarna na kala xukumayo dadkan ayaga na laga rabo suldaankii xukumi lahaa ee muxuu ahaa ninkii akrin lahaa nin walba midkii oo fahmadiisu ay gaarto inuu cilmigii bartana inuu bartaa laga rabaa intii kalena i saacidaa laga raba haddii dowlad joogto dowladdaa booskaa buuxiso oo dadka kale hagaajisa haddii la waayena hadde waxay la tahay arrin- arrintu dadka inay kusoo dhici doonto marka cilmiga waa nalaga rabaa ninkii baran karaana siduu ku baran karo midkii kaleoo saacidi karaana sida uu ku saacidi karo insha allah intaasaan ku joojinaya haddii alla yidhaahdo wallahu subxaana wa tacala aclam wasal allahu calaa nabiyina maxamed wa alihi wasaxbihi